bikaraaha waxaa jira haddaba waxyaalaha qaarkood oo ahlucilmigu yidhaahdeen ma gala ma galo ay yidhahdeen waynu soo sheegnay caqiidada qalbiga inaan bikaraaha wax la yidhahdaa gelin waana laisku waafaqsan waxay kaloo culamadu isku waafaqeen dilka qof macsuuma oo dhiiggiisu dhowraya khasbista laysku khasbaayo hebel dil inaan ikraah cudurdaar u noqonayn banaynayna dhiiggiisa culamadoo dhan baa ku ijmaacsan oo isku waafaqsan sababtu waxay tahay ruuxan markaa naftiisa inuu furto markaa doonaya inuu markaa hebel u dilo naftiisu kama mudna nafta hebel oo kama awlaysna sidaas aawadeed inuu yidhaahdo furasho aan naftayda markaysagaa ku furanayo ayaan hebel u dilayaa arrinka noocaasi markaa ma banaynayso ikraah sidaas yada ah ayaan marka u banaynaynin dilka qof muslima markaysagaa la dilaayo macsuum dil culamaduna waa ku ijmaacsan marka masalada noocaas ah waa mustasna bilijmac waafaqsan culamadu isku waafaqsan yihiin baa laynaga soo reebay ijmaacuna waa xuja sharciya ijmaacuna waa xuja sharciya wey shay labaad bay culamada qaarkood ku dareen oo waxay yidhahdeen zinada arrinka ku saabsan ikraah wax la yidhahdaa ma daro laba nooc ba inay markaa u qaybiyeen ikraaha oo waxay yidhaahdeen nooc waa in ruuxii aalad oo kale laga dhigo noocaas markuu ruuxayoyna mukallaf ma aha sidii aaladoo kale u yahay oo ficilka waa laga yani mid ka dhaca laga yeelayaa laakiin isagu maba samaynaayaba markaa ruuxu mukallaf maaha bay yidhahdeen laakiin ikraaha qofka loo goodiyayo oo la odhanayo waa ku dilayaayoo shuruudahaynu sheegnay dhammaystirmeen oo isagu ficilkii samaynaayo una samaynaayo naftaada furo taa waxay yidhahdeen culamadu mukallaf weeyi istisnaagaynu sheegnay oo dilka in laga reebayaana taasay gelaysaa saas aawadeed gabadhii oo kale haddii markaysaga yacni inta ficilkii laga yeelo mid marka waxa weeye lagu khasbaayo nafurashayadu aynay u samaynaynin ee xoog arrinkii markaysagaa lagaga fulinaayo ta noocaas oo kale markaysaga inay ikraaha noqonayso yani markaa khilaaf kuma jiro laakiin tan culamada qaarkood ka soo reebayaan waxay tahay waa marka la yidhahdo waa lagu dilayaa ta noocaas ah haddii arrinkii ay yeesho nafteeda iyadoo furanaysa ma noqonaysa mid ku dambaabaysa mise ma noqonayso masalada culamadu waa isku khilaafay saxiixuna waxay tahay nin iyo gabarh kuu doonaba ha noqdee yani zinada markaa ikraahu waa geli karaa cudurdaarna waa ku noqonaya bacdulculamaa baa kala farqiyey ninka iyo gabadha oo yidhi ninku ikraaha zina kuma samayn karo laakiin gabadha yani waa dhici kartaa inuu ikraaha zinada uga dhacdo laakiin tafriiqa caynkaasi waxa weeye daliilna sababkuna waxay tahay inuu ikraahu zinada lafteeda geli karo waxaana u daliila aayat nuur qaala allahu tacaala waman yukrihhuna faina allaha min bacdi ikraahihina gafuur raxiim sababta aayaddu waxay ahayd ninkii munaafiqa ahaa ee cabdullaahi ibnu ubay ibnu saluul la odhan jiray ayaa wuxuu lahaa laba addoomood oo umaymah iyo musaykah la kala odhan jiray markaasuu wuxuu ku dirqiyi jiray inay soo shaqeeyaan oo jidhkooda soo iibiyaan kharashkana ay isaga u keenaan markaas aayaddu ku soo degtay iyaguna waa diidanaayeen markaasuu ilaahay wuxuu uhi waman yukrihunna faina allaha min bacdi ikraahihina afuurun raxiim alaa kulli xaal xadiidkani masaa'il badan buu ku tacalluqaa laakiin jumlo guud ama khulaaso guud intaasi tilmaan waa inoogu filan tahay naw wuxuu yidhi fawaa'idda iyo umuuraha muhimkae xadiidkani koobsaday haddii kitaab dhan markaysagaa lagu ururin lahaa yani waa suurtoobi lahay alxadii arbauun xadiidka afartanaad oo axaadiistii arbaciinka ah ka mid ah can ibni cumara bukhaari wuxuu ka soo wariyey cabdullahi bni cumar radi allahu canhuma ilaa raallah ka noqda cabdullahi iyo aabihi cumara qaala wuxuu ihi akhada rasuul lahi sal allahu alayh wasalam bimankibaya wuxuu ihi rasuulkii ilaahay sal allahu alayh wasalam wuxuu qabtay bimankibaya labadayda garab buu qabtay faqaala wuxuu uhi kun fi dunyaa waxaad noqotaa adduunyada gudaheeda kaannaka qariibun yani mid shabbahaya mid waageeni ku ahoo qariib ku ah oo kale mid shabbahaya ku noqo adduunyada gudaheeda aw caabiru sabiili ama mid shabbahaya waxaad noqotaa mid waxaweye waddo goynaayo oo musaafiroo socdaal oo kale mid la mida adduunyada ku noqo wakaana bnu cumara radia allahu canhuma cabdullaahi bnu cumar wuxuu ahaa ilaahay raalliha ka noqda isagiiyo aabbihiibe yaquulu mid yidhaahda ayuu ahaa idaa amsayta goortaad galabaysato ama goor kastaad galabaysato falaa tantadir isabaaxa yacni subaxnimada markaa ha suginoo ha filanin markaysagaa inaa waagu kuu beryaayo waidaa asbaxta goor kastaad subaxaysatana falaa tantadir ilmasaa'a galabnimada ha sugin oo ha is odhanin galabtaad gaadhaysa ee waxaad u camal fashaa sidii mid markaa iminkadan dhimanaaya wakhud min sixatika wakhud qaado min sixatika caafimaadkaaga wax ka mida waxaad ka qaadataa limaradika xanuunkaaga daraaddii u qaado bimacnaa caafimaadkaaga wakhtigaad caafimaad qabto ka sahay qaado oo ka faa'iidayso oo waxaad uga sahay qaadataa xanuunkaaga yacni markaa u sahay qaado wa min xayaatika noloshaada ka sahay qaado limawtika geeridaada u sahay qaado rawaahu lbukhaariyu bukhaari ayaa soo wariyey xadiidkanna wuxuu tilmaamayaa in adduunyada aan ididiilada lagu dheeraynin lana ogaado in adduunyada laga guuraayo oo adduunyadu ay tahay daaru mamar laa daaru naqar daar la maraayo inay tahay ee daar lagu nagaanayo lagu sugnaanayo aynay ahayn marka wakhti kastana waa inuu ruuxu markaa fishaa inay geeridu markaa kadisa ugu iman karto wakhti dhow markaa si waageeni mid ku ahoo kale adduunyada ku noqo ruuxu waageeni meesha uu waageeniga ku yahay uu qariibka ku yahay inuu ka wadan yeesho iskuma taxallujiyo sidaasoo kale mid shabbahaya noqo ha ku sii tiigaalin baa looga jeedaa taa lagama tilmaamayo adduunyada guryaha ka dhisan loogamana jeedo tacaba adduunyo xalaal ah ha samaynina looma jeedo ee waxaa loo jeedaa yacni markaa si waddankaaga rasmigaha ay tahay iyo gurigaagii lagama guuraankaa si ay tahay oo kale yacni markaa ha ku ilaawin aakhiradaada iyo inaad aakhiro u camal fasho oo taxallujin aad adduunyada isku sii taxallujinayso faraa'idii ilaahay ha uga tegin xaaraamaha ilaahayna ha ugu dhicin waxa ilaahay xaaraantinimeey waxaad ogaataa daarta lagu waarayaa inay aakhiro tahay adduunyadana maalmo yaroo kooban iyo wakhti yar oo kooban oo muddaysan in lagu dhaafayo laakiin daarta markaa lagu waarayo ee abadal aabaadka ee aan laga guuraynini waa aakhiro marka laba meelood oo meelna uu ruuxu waageeri ku noqonaayo meelna uu rasmi ku noqonaayo ihtimaamka iyo dadaalka iyo himmadda inuu u badiyo teebaa mudan ma meesha uu waageeniga ku yahe soo maray mise meesha markaysagaa lagama maarmaanka raasamaalka noqonaysae lagu waarayo maya waa ta dambe sidaas aawadeed waxaa loo jeedaa camalka aakhiro loo camal falayo markaysagaa yani hala haalib yeelo oo isaga aad ha loogu dadaalo ama sidii mid waddo goynayo musaafir oo kale mid ah oo kale markaa adduunyada ku noqo cabdullaahi bnu cumar xadiiskaa uu nabiga sala allahu alayh wasalam ka soo wariyey waa markaa ku camal falay sidaas aawadeed wuxuu odhan jiray haddaad garabaysato yacni subaxnimada ha sugina ha isodhanan subaxaad gaadhaysaa waxaad u camalfashaa ee u dadaashaa sidii mid markaa dhowaan dhimanaaya oo aan berriba gaadhayna caawa go-ay haddaad subaxaysatana yacni garabaysi ha sugina ha is odhanin galabtaad gaadhaysaa ruuxuna xaalaad kala duwan baa ku soo darrinaya mar waa caafimaad qabaa marna waa xanuunsanaya waana laba xaaladood oo mid waliba ruuxa ay ku timaado marka caafimaad qabkaaga ka faa'iidayso oo xanuunkaaga u sahay qaado ruuxuna hadduu markaa xaaladda uu caafimaad ka qabo ee uu neg yahay hadduu camal saalixa sameeyo la yimaado cibaadada markaysagaa uu farabadsado iyo sunnayaasha iyo waxyaalaha marka uu rabbi ugu dhowaanayo marka uu xanuunsado lafteeda waxa loo qoraa ajarkii camalkii wanaagsanaa ee sunnaha ahaa ee caadada u ahaa oo kale ayaa loo qoraa ee uu awoodi kari waayo xanuunka daraadii niyadiisuna ay ahayd hadduu awoodi karaayo inuu samaynaayo caadadiisuna ay ahayd inuu samayn jiro ka caada yeesha noloshiisa ruuxu waa inuu ka sahay qaataa oo geeridiisa u sahay qaataa hadallada caynkaase xeesha dheer ayuu ku hadli jiray cabdullaahi bnu cumar isagoo xadiiskaa ku camal falaayo hadal kale laftiisa waa laga soo naqliyey cabdullaahi bnu cumar waa hadal markaa soomaalida laftooda carabkooda ku caanbaxay intayd maqleen waa hadal odhanaya adduunyada waxaad ugu camal fashaa sidii mid weligaa noolaanayo aakhirana waxaad ugu camal fashaa sidii mid berri dhimanayo hadal markaysaga hadalkaa soomaalidu ay sheegaan shabbahaa ama noocaas oo kale ana waa laga soo naqliya almuhim xadiidkani markaa wuxuu tilmaamayaa in waxa weeye geerida loo diyaar garoobo oo yididiilada la yareeyo oo tawbadda iyo istikfaarka iyo markaa camalka wanaagsan lala yimaado oo acmaasha wanaagsan aan dib loo dhigin camalka wanaagsan hadduu is yidhaahdo ruuxu beri dambaad samaysaa beri dambaad xajidaa beri dambaad toobad keentaa waxaad dhici karta berigaas uu markaa ididiilanayo inaanu gaadhin ama siduu rabo umuruhu inayna u dhicin geeriduna waxaad dhici kartaa inay kadiso noqoto oo si kadisa ay ugu timaado marka maadaama ay sidaas tahay ruuxu waa inuu markaysagaa ka faa'iidaystaa yacni waktiga markaysagaa uu joogo maa madaa faat wlmu'ammalu haybun walaka asaacatu alatii anta fiiha wixii tegay tage waktigay ku dhaafay teg ka soo socdaana waa hayb oo waa kaa qarsoon yahay oo inaad gaadhi doonto ma ogin saacaddaad markaa joogtaa kuu sugnaatay markaad taa ka faa'iidayso taa ka faa'iidayso imaad imisaa is yidhi yacni beri dambaad toobad keentaa beri dambaad xajidaa intay xoolo yeesheen bay xajkii dib u dhigeen markaase waxay is yidhahdeen beri dambaad xajidaa xajkiina waa ku waajibay markaasaa xoolihiina ka baxeen qaanna ku reebeen xoolihii waa ka baxeen qaanna waa ku reebeenoo xajkii markaysagaa waa dayn lagu leeyahay waa daynullah dayn ilaahay weeye dad badan bay saasi ku dhacday imisa waxa weeye sekadii bixin waayey xoolihiina ka baxeen qaan fara badanna ay ku reebeen labaatan sana laga yaabaa inaanu si ka bixin xoolihiina waa ka baxeen marka almuhim yani waajibaadka waa inaan dib loo dhigin waa in fursadda laga faa'idaysta dadka qaarkood waxyaala xun intay sameeyaan bay is yidhaahdaan waa ka toobad keeni doontaan markaasaa waxaa dhacda iyagoo da'day isla islahaayeen ku toobad keena weli aan gaadhin ayaa geeridii u timi ayaa geeridii u timi mid baa lagu yidhi jawaab khaladaa markii hore loo sheegaye lixdan jir toobadkeena ayaa ugu fiican baa layidhi waa laga fiican yahay dhallinyaro cibaadada ku soo barbaartay kuna dhimatay siduu cibaadadii u wadaa ka fiican kana fadli badan ya khayrukum man taala cumuruh wa xasuna camaluh waxaa idinku khayr badan ka cimrigiisuna dheeraado camalkiisuna wanaagsanaado ilaa intaa khayraad baa u biraya markaasuu wuxuu yidhi baa la yidhi waa jagadaan ku wadaa inaan lixdanka ku toobad keeno talow yaa u sheegay inuu lixdanka gaadhaayo lixdanka inuu gaadhaayo qaar da'doodu yar tahay geeridu hareerihiisa inay ka guranayso miyaanu arag alxadiiu alxaadi walarbacuun xadiidka koob iyo afartanaad can abi muxamadin عن أبي محمد عبد الله بن عمر عبد الله بن عمرو بن العاص عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما waxaa laga soo wariyey abi محamed oo cabdالlahi بn cmr بn الcaas ahaaday ilaa raalyaha ka noqdo cabdالlahi iyo aabihii oo camr بn الcaas ahaaday qaala inuu yidhi qaala rasuul lahi sal اllahu alayh wasalam rasuulka ilaahay wuxuu yidhi laa yu'minu axadukum midkiin ma rumaynaayo xataa yakuuna hawaahu ilaa hawadiis iyo jacaylkiisu u ahaado tabacan mid raacaya lima ji'tu bihi kaan la imi nebigu wuxuu yihi nebiga waxaa laga soo wariyey sal اllahu alayh wasalam inuu yidhi midkiin iimaan lagama helaayo ilaa hawadiisu ay noqoto iyo jacaylkiisu mid dabagelaayo raacaya kii aan la imi sharcigii iyo diinkii aan la imi xadiiun xasanun saxiix waa xadiis xasana oo saxiixa wey rawiinaahu fi kitaabi lxujati biisnaadin saxiix wuxuu yidhi imaamu nawowi raximah llah ruwiinaahu waana loogu soo wariyey marka jumlada dambe ee ruwiinaahu jumlo ay fasirayso ayaa markaa ta horena markaysa markaa xarafka horena ku tacalluqaya fii kitaabi alxujati kitaabka alxuja la yidhaahdo ayaana lagu soo wariyey biisnaadin saxiixin sanad saxiixa ayaana loogu soo wariyey xadiidkaas imaamu nawowi xadiidka waa saxiixiyey laakiin ahlucilmiga qaarkood sixada xadiidka waa ka hadleen saddex cilo inay u sheegeen xaafid ibnu rajab kitaabkiisa jaamic alculuum walxikam ayuu ka caddeeyey kitaabka qayimka ah ee kutubka kutubta arbaciinka lagu sharxay ugu faa'iidada badan oo waxa uu tilmaamay xadiidkani saddex cilo inuu leeyahay saas aawadeed inuu daciif yahay oo sanadkiisu yani aanu sugnayn وkذlika الshekh الcalaamة mxamed naصr الdin albani raxima اllah اljamiع isaga laftiisuna saasuu ku raacay oo isaguna xadiiska waa daciifiyey waxaanu ihi saddexa cilo waa leeyahay xadiiku markaa saas aawoodee ma asixin almuhim xadiisku waxa weeye macnaha marka uu tilmaamayo aayaadka qaarkood baa laga fahmayaa bay ahlucilmiga qaarkood yidhaahdeen marka alkhaطbu sahlun yani arrinku waxa weeye waa mid yani markaa aan darnayn marka xadiidka markaa macno ahaantiisu macnuhu waa sax marka adilo kale ayaa macnaha markaysa markaa laga fahmi karaa oo ilahay wuxu uhi wama kana limumini walaa muminaةi ida qada allah warasulu amra an yakuna lahm اlkhiyaraةu min amrihim ala kuli xaal xadiisku hadduu asixi lahaa wuxuu ku tusinayaa markana ruuxa iimaan kaamila laga helayn kamaalkana waxaa loo jeedaa kamaalkii waajibka ahaaye ilaa ay hawadiisi iyo jacaylkiisu noqoto mid raacaysa sharciga iyo diinka uu nebigu sala allahu alayh wasalam la yimi qofka hawadiisu had iyo jeer waxay u iilataa wax sharciga khilaafsan laakiin naftii in la carbiyo oo lagu barbaariyo oo lagu edbiyo sharciga oo lagu layliyo oo ay sharciga daba gashaa waxa weeye waa arrin keensanaya kamaal iimaan iimaanku inuu kaamil yahay arrin keensanayo rasuulkana sala allahu alayh wasalam yani sharcigii uu la yimi in la khilaafo ma aha ee waajibku waxay tahay waa in la raaco waxayna noqonaysaa mukhaalafadu markaysagaa la khilaafaa in hawe la raacay fain lam yastajiibuu laka faclam anama yatabicuuna ahwaa'ahum saas aawadeed xadiidka nebiga sala allahu alayh wasalam hadal kasta oo bini aadam ku hadlay oo khilaafsan waajibku waxay tahay in laga tago waxaana waajiba xadiidka nebiga sala allahu alayh wasalam in la raaco cabdullahi bnu cabbaas markuu sheegay axaadiidta nebiga ka soo aroortay sala allahu alayh wasalam ee tilmaamaysa mutcada mutcat lxaj waa tii lagu yidhi abubakar iyo cumar waa nahyin jireen oo waa reebi jireen in xajka tamatuc lala yimaado oo bilaha xajka inta cimro lasoo xidho in cimradii la cimraysto dabeedna laga xalaaloobo dabeedna isla safarkaa laftiisa la xajiyo waa tamatuc markaasuu cabdullaahi bnu cabbaas waxa uu yidhi yuushiku an tunzla calaykum xijaaraة min الsmاء yaqulu qala rasul lahi salى اllahu alيه waslam taquluna qala abu bakrin wacumar waxay u dhowdahay in samada dhagax laydinkaga soo daadiyo waayo waxaan idinku leeyahay rasuulkii ilaahay salى اllahu alayه wasalam wuxuu yidhi idinna waxay igu leedihin abu bakr iyo cumar waxay yidhahdeen riwaayo kale oo imaam axmed musnadka kusoo wariyey oo sanadkeeduna saxiix yahay waxay tilmaamaysaa inuu cabdullahi bnu cabbaas uu yidhi uraahum sayahlikuun waxaan u malaynayaa inay halaagsamainay halaagsamayaan aqulu qaala rasuul lahi sala allahu alayh wasalam wayaquluuna naha abu bakrin wacumar isnaad saxiix bayna ku saarantay waxaan ku leeyahay rasuulkii ilaahay wuxuu yidhi iyaguna waxay igu leeyihin abu bakr iyo cumar baa nahiyey oo reebay saasay gu leeyihin waxaa laga daliishanayaa goodiga uu tilmaamayo cabdullahi bnu cabbaas mukhaalafada amarka rasuulka sala allahu alayh wasalam la khilaafaayo oo loo khilaafaayo yani cid fadli badan oo abubakar iyo cumara baa khilaaftay yani loo khilaafayo yani ta'awul ama wax la mida markaysa marka ama ijtihaad yani markaa ku khilaaftay khilaafka taa loo khilaafaya la iska qallidanaayo xadiidka nebigana sala allahu alayh wasalam la khilaafayo taqliidka markaysagaa cid fadli badan la qallidanaayo loo khilaafayo goodiga uu sheegay waxaa laga qaadanaya falyaxdar aladiina yukhaalifuuna can amrihi an tusiibahum fitnatu aw yusiibahum cadaabun aliim ha ka baqaan kuwa khilaafaya ka baxaya amarka rasuulka sala allahu alayh wasalam inay fitna haleesho ama cadaab uu xanuujiyaa inuu haleelo ha ka baqaan fitnada waxay yidhaahdeen imaam axmed waxaa loo jeedaa shirkiga lacalahu ida radda bacda qawlih alfitnatu shirku buu yidhi lacalahu ida radda bacda qawlih an yaqaca fii qalbihi zayqun fayahlik waxaa markaa laga yaabaa hadalka nebiga sala allahu alayh wasalam wax ka mida hadduu diido in qalbigiisa iilasho uu xaqa ka iilanayaa ku dhacdo oo u dabeedna halaagsamo yani taas waa halis u yahay culamada qaarkoodna waxaa fitnada waxa weeye waa gaalnimo ama waa bidco ama waa fisqi aw yusiibahum cadaabun aliim ama cadaab aliim inuu haleelo cadaabka aliimka waxaa loo jeedaa yani cadaab laakhira bacdu ahli cilmina waa camiimeen oo waxay yidhahdeen cadaabka waxaa soo gelaya ima cadaab fi dunya cadaabka adduunyadu anwaac kala duwan buu ku iman karaa maaracraafka iyo dhibaatooyinka adduunyada waima cadaab fi lqabr waima cadaab fi laakhira inta mid walba waa noqon karaa cadaab fi dunyana wuxuu noqon karaa qatli ama sijni in la xidho ama in la dilo ama ashyaa kaloo lamid wuxuu soo naqlinayaa imaamu nawowi qiso qisaas waxay ku tilmaamaysaa imaamu shaafici raxmat ullaahi calayh iyo itibaaca iyo sunnada sida ugu sugnaa marka waa qisa cajiiba imaam axmed ibnu xambal ayaa wuxuu soo kaxeeyey imaamkii kale isxaaq ibnu raahwey la odhan jiray ama raahuyah ibnu raahuyah la odhan jiray ayuu soo kaxeeyey markaasuu wuxu uhi maanta waxaan kutusayaa nin aan labadaada indhood mid la mida ayna weligood arag baa soo kaxeeya deedna wuxuu u keenay shaafici markaasaa dabeedna isxaaq wuxuu weydiiyey shaafici guryaha maka in la kireeyo ka warran markaasaa imaamu shaafici wuxu uhi taasi agteeda waa bannaan tahay in guryaha maka la kireeyaa waa bannaan tahay qaala rasuul lahi sal allahu alayh wasalam fahal taraka lana caqiilu min daar waayo rasuulku wuxuu yidhi sal allahu alayh wasalam caqiil miyuu guri nooga tegay marka guryaha in la kala mulkiyaayo ayaa markaysaga laga qaadanaya oo markii lagu yihi madaartaadi baad degaysaa oo wuxu uhi madaar buu nooga tegay markaysaga caqiil oo bimacnaa caqiil ibn abi aalib ayaa markaysaga duurtii dhaxlay oo markaysaga markaa maadaama yani isagu markaa ay isku diin ahaayeen markaas caqiil iyo de abu aalib iyo waxay noqotay markaysaga isagu inuu dhaxlo laa yariu muslimu lkafira markaasaa isxaaq wuxuu hi akhbarana yaziid bnu haaruna can hishaamin can lxasani anahu lam yakun yaraa dalika wacataa'un wataawuusun lam yakunaa yarayaani dalika dabeedna wuxuu sheegay bacd taabiciin oo markaysaga sidaas aan dhiba aan arki jirin oo bimacnaa aan u qabin in guryaha maka la kirayn karo faqaala lahu shaaficiyu anta aladii tazcumu ahlu khuraasaan anaka faqihuun ma waxaad tahay qolada reer khuraasaan kay sheegtaan markaa inaad faqiihooda iyo caalimkooda tahay markaasaa isxaaq wuxuu hi ha saasay sheegtaan markaasuu alla maxay yani uga baahi badnahay in cid kale halkaaga joogi lahayd yani halkan hadda aad taagan tahay oo hadalkan aad igu leedahay cid kale inay ugu odhan lahayd yani maxaan markaysa markaa aan uga baahi badnaa waxaan amri lahaa dhegaa in la maroojiyo bimacnaa adigu hadda hadalkaa ad igu tidhi hadda oo xadiidkii anoo kuu sheegay aqwaal taabiciin aad ka hor keento adiga ruuxaan ahayni hadduu hadda igu odhan lahaa oo ii hor taagnaan lahaa waxaan odhan lahaa dhegaha maroojiya ayaan odhan lahaa waxaan kugu leeyahay rasuulkii ilaahay wuxuu yidhi sal allahu alayh wasalam ana aquulu qaala rasuul lahi sal allahu alayh wasalam anta taqulu qaala caطaa'un wa taawusun walxasan waibrahim wahaulaai laa yarawna dalik wahal liaxadi maca rasuli lahi sal allahu alay slam xujatun rasuulkii ilaahay baa sidaa yidhi aan ku leeyahayo hadda waxaad leeyahay hebel iyo hebel iyo hebel hebel ma arki jirin sidaas oo sidaa umay qabin oo ma cid baa markaysaga yani rasuulka ilaahay la xujaytami kartaa so cid kasta oo markaa bashara waajib kuma aha rasuulka sal allahu alayh wasalam inay raacaan uma qaala shaaficiyu qaala allahu tacala lilfuqaraءi lmuhaajiriina aladiina ukhrijuu min diyaarihim fanasaba diyaara ila maalikiina aw gayri maalikiina ilaahay waxau yidhi markuu fayga ka hadlaayey faygaasi wuxuu u sugnaaday lilfuqaraءi lmuhaajiriina aladiina ukhrijuu min diyaarihim fuqaradii yani soo hijrooday ee laga soo saaray guryahoodii guryaha iyagaa loo nisbeeyey muhaajiriintaas guryaha ma cid mulkisanaydoon lahayd baa loo nisbeeyey mise cid aan lahayn cidda loo idaafeeye waayo diyaarihi qaala isxaaqu ila malikiin qaala shaaficiyu faqawlu llahi tacala asdaqu laqaawiil hadalka ilaahay baa hadallo lagu hadlo ugu run badan wqad qaala rasul lahi sal allahu alayh wasalam man dakhala daara abi sufyaana waqad qaala rasul lahi sal allahu alayh wasalam man dakhala daara abi sufyaana fahuwa aamin rasuulkii ilaahayna sal allahu alay wasalam waxa uhi guriga abu sufyaan kii galaa waa aamin marka abu sufyaan inuu guri leeyahay maka ku yaala ayaa xadiidku sheegaya ya inaan guryaha maka loo sinayn ayaa xadiidku sheegaya oo abu sufyaan guri ku leeyahay markaasuu dabeedna wuxuu sheegay saxaabada qaarkood inay markaysaga gurye iibiyeen maka ka mid ah sida cumar bnu khaaab ayuu soo naqliyey isxaaq baa dabeed wuxuu keenay ishkaal oo waxa idha sawta ilahay yidhi sawaan alcaakifu fiihi walbaad ya yani cidda markaysagaa ku dhex sugan iyo cidda markaysagaa yani aan markaa ku dhex sugnayne baadiye iyo meel kale ka timi waa u siman yihin sawta la yidhi markaysagaa xaramka markaasuu shaafici wuxuu ku yidhi waxaa looga jeedaa masjidka markaysagaa laftiisa gaar ahaan baa looga jeedaayo xaramkao dhan loogama jeedo faqaala lahu shaaficiyu almuraadu bihi lmasjidu khaasatan wa huwa aladii xawla lkacba walaw kana kama tazcumu lakana laa yajuuzu liaxadi an yunshida fi duuri makkata daalatan walatuxbasu fiha lbudnu walatulqa alarwaasu walakin hada fi lmasjidi khaasa wuxuu yidhi haddaad laakiin sidaas sheegayso ay ahaan lahayd yani guryaha maka yani waxba markaa yani baadi laguma yabooyeen waxay noqon lahayd inaan la kala xigin wax jirana maaha inaan waxa weeye yani geel markaa lagu xaraysan baa markaysagaa ka dhalan lahayd marka waxa weyaan xaramka gudihiisa inaan saala lagu tuurin baa ka dhalan lahayd markaa masjidka gaarnimadiisa loo jeedaa aayadda sawaan alcaakifu fiihi walbaad laakiin lagama tilmaamayo xaramka o dhan fasakata isxaaqu walam yatakalam yani waa ifxaam waxa la yidhahdo waa ku aamusiye taas waxay kutusinaysaa imaamu shaafici siduu marka waxa itibaaca ugu dadaaleeyey iyo fiqigiisu siduu markaysa markaa u xeel dheeraa iyo siduu sunada rasuulka sal allahu alayh wasalam iyo itibaaca ugu badnaa aqwaal badan oo kale oo yani sidaas oo kale yani asarkiiyo sunada siduu u noolaynayey iyo siduu markaa ugu dheganaa tilmaamayana waa jiraan alxadiiu imam shaafici waxa u yihi raximah llah أجمع المسلمون على أن من استغانت له سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يحل له أن يدعها لقول أحد مسلimiintu waxay ku iجماaعeen oo isku waafقeen ruuxa xadيiث نeبي u cadaado hadal ruux kale inuu uga tagaa inayna u banaanayn ayaa مسلimiinto dham isku waafقeen oo ku iجماaعeen ba imam الشhaafiعي رaحimه الله الxadيiث الثاني والأربعون xadiiثka labayo afartanaad an anasin radia allahu canh imaamu tirmidi wuxuu ka soo wariyey anas qaala inuu yidhi samictu rasuula llahi sala allahu aleyh wasalam yaquul waxaan maqlay buu yihi rasuulki ilaahi sala allahu aleyh wasalam xaalu odhanaayo qaala allahu tacaala ilaahay wuxuu yidhi yabna aadama in aadamow inaka maa dacawtanii adigu maa dacawtanii mar kastaad i barido warajawtanii iyo mar kastaad i rajayso oo aad raxmadayda markaysagaa rajayso iyo dembi dhaafkayga aaquudarrayso ama rajayso hafartu laka waxaan ku dhaafaya calaa maa kaana minka wixii kaa dhacay ee kaa xasilay wixii kaa dhacay baan ku dhaafaya ee dembiya walaa ubaali umana aaba yeela yabna aadama ina aadamow law balaqat dunuubuka hadday dembiyadaadu gaadhi lahayd canaana samaa'i yani marka ay gaadhi lahayd yani samada ay gaadhi lahayd canaanka waxay culamada qaar yidhaahdeen daruuraha canaanka la yidhahdaa ahlucilmiga qaarkoodna waxay yidhaha canaana asamaa waxaa la yidhaahdaa marka ruuxu indhaha sare u qaado wixii u muuqanaya ayaa la yidhahdaa ilaa inta araggiisu gaadhaayo xagga samada ilaa inta araggaagu gaadhayo haddii markaysagaa dembiyadaadu ay gaadhi lahaayeen ibnu cusaymiin isagu wuxuu ku fasiray canaana asamaa ay acla asamaa samada markaysaga ugu sarraysay hadduu markaysagaa dembiyadaadu ay gaadhi lahaayeen intay fara iyo xaddi ka qabaan hafartu laka waa kuu dembi dhaafi lahaa yabna aadama ina aadamow innaka low ataytanii adigu haddaad marka isagaa ii iman lahayd biquraabi lardi khataayaa arlada muggeed wax dhodhoweeya ay maa yuqaaribu mal'aha arlada muggeed wax dhodhoweeya haddaad iila iman lahayd oo khataayaa dembiye ah quraabka culamada qaar waxay yidhahdeen waa arlada muggeed ahlucilmiga qaarkoodna waxaa biquraabi lardi waxaa loo jeedaa ay maa yuqaaribu mal'aha arlada muggeed wax dhudhoweeyaa loo jeedaa taa dambaana markaa fiican uma laqiitanii dabeedna aad ila kulmi lahayd laa tushriku bii xaalaanad ila wadaajinaynin yacni markaa aniga shay-an waxba aanad ila wadaajinaynin makhluuqaadka ka mida oo waxaan la gaarka ahay cidaad ila wadaajinayso makhluuqaadka ka mid iyadaynay jirin aad ila kulmi lahayd la ataytuka biquraabihaa waxaan ku siin lahaa oo kuu keeni lahaa arlada muggeed wax dhadhoweeyo makfiratan dembi dhaafaan kuu keeni lahaa oo ku siin lahaa la ataytuka biquraabiha ataa bi waxaa loo isticmaalaa wax la keenay rawaahu tirmidiyu tirmidi baa xadiidka soo wariyey wa qaala xadiidun xasanun saxiix xadiidkana waa xadiid xasana oo saxiixa weeyaan buu yidhi xadiidkuna wuxuu leeyahay turuq kale ayuu markaa leeyahay qayb ka midana markaysagaa waxaa soo wariyey muslim baaba saxiixiisa kusoo wariyey qayb ka mida ayuu muslim saxiixiisa kusoo wariyey waxaanu marka xadiisku leeyahay shawaahid buu markaa leeyahay sidaas aawadeed yani culamada qaarkood waa saxiixiyeen sheekhulalbanna wuxuu ka mid yahay qolyaha saxiixiyey wakadalika tirmidina waa ka saxiixiyey marka aimada yani markaa bacd alaima ayaa markaa xadiiska saxiixiyey xadiiskuna wuxuu tilmaamayaa makfirada ilaahay iyo dembi dhaafka ilaahay siduu u ballaadhan yahay ayuu xadiisku tilmaamaya waa xadiis qudsi waayo nabigu sal allahu alayh wasalam wuxu hi ilahay baa yidhi marka waa xadiisu qudsi marka waxaa laga qaadanaya sacatu raxmat illahi wa makfiratih naxariista ilaahay iyo dembi dhaafka ilaahay ballaarhka uu ballaadhan yahay waa laga qaadanaya waxaa laga qaadanaya fadliga uu ikhlaas ku leeyahay baa laga qaadanaya waxaa laga qaadanaya qofkii toobad keeno ilaahay dembi dhaaf weydiistay inuu ilahay u dembi dhaafaya laga qaadanaya waxaa laga qaadanaya markaysagaa dunuubta yani markaa si kastay u fara badan yihiin hadduu ruuxu ka toobad keeno in laga dhaafayo marka ruuxu markuu ka toobad keeno gaalnimo iyo keyrkeedba ilahay waa ka dhaafaya ina allaha yakfir dunuuba jamiica ilahay dembiyada dhammaantood waa dhaafaya wuxuu u dhaafaya kii ka toobad keena kaan ka toobad keeni ka warran ee ku dhinta kii ku dhinta waxaa loo kala qaadaya wuxuu ku dhintay ma gaalnimo ahayd mise wax gaalnimada ka sokeeya ahayd hadduu gaalnimo ku dhinto ruuxu ilahay uma dhaafayo in allaha laa yakfiru an yushraka bihi wayakfiru maa duna dalika liman yashaa ilahay wuxuu inoo sheegay gaalnimo laga gaaloobo ilahay ma dhaafo bimacnaa cidda ka ciddaan ka toobad keenina ku dhimata ilahay uma dhaafo wayakfiru maa duna dalika liman yashaa wixii gaalnimo ka sokeeya ilahay wuxuu u dhaafaa cidduu doona inuu dhaafo waa haddaanu ka toobad keenin ruuxu haddaanu ka toobad keenin waa taxta almashii'a doonista ilaahay iyo mashii'ada ilaahay buu hoos yaallaa hadduu doono ilaahay waa cafinaya hadduu doonana waa ku cadaabaya dembiyada uu ruuxu ku dhintay aan gaalnimada ahayn hadduu doonana waa ku cadaabaya waa ku ciqaabaya hadduu doonana waa ka cafinaya waa isagaan ka toobad keeninba hadday laakiin dhacdo inuu ku cadaabo cadaabka la cadaabaayo waa lagu soo waa laga soo nadiifinaya qurunkii dembiyada baa laga soo dahirayaa oo laga soo nadiifinayaa oo ruux tawxiid ku dhintay haba yaraado tawxiidkaasiye naar kuma waaraayo ee hadday hadduuba naarta galo wuxuu ku dambaynayaa janno waa laga soo saarayaa naarta laakiin ciddii gaalnimo ku dhimatay kufri akbar ciddii ku dhimatay iyadaan ka toobad keenin saa ku dhimatay isagu naarta abad alaabaad waa ku waaraya isagu naarta weligii waa ku waaraya abad alaabaad marka taana sidaas waxaa laga qaadanayaa in ilaahay naxariistiisa la rajeeyo rajaaga maxmuudkiina waxay tahay ruuxu intuu toobad keeno ilaahay istikfaar weydiisto dembi dhaaf weydiisto haddana naxariistiisa inuu rajeeyo laakiin isagaan xumaantii ka toobad keenin oo xumaantii ku dhex jira hadduu yidhahdo ilaahay naxariistiisaan rajaynayayo inuu i dembi dhaafo taa rajaa lama yidhaahdo waxaa la yidhahdaa amaani baa la yidhaahdaa waa yididiilo been ah waa madmuuma waa xun tahay قال الله تعالى ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب من يعمل سوءا يجز به ilaahay wuxuu yidhi sidaa idinku yidi diilanaysaan muslimiinay umuuruhum ma noqonayaan sida ahlu kitaabka oo yahuud iyo kiristaan ay yidi diiloonayaanna yani umuuruhum ma noqonayaan amaanidu waa madmuun laysa biamaaniyikum walaa amaaniyi ahli lkitaab man yacmal suu'an yujza bih kii xumaan sameeyo waa laga abaalmarinaya ama muslim ha ahaado ama ahlu kitaab ha ahaado man yacmal suu'an yujza bih aayaddaasi markay soo degtay saxaabada qaar waa werwereen daadna marka waxa waya nabigu wuxuu u tilmaamay sala allahu alayh wasalam masaa'ibka iyo dhibaatooyinka adduunyada kula kulmaysa hadday tahay xanuunada iyo waxyaalaha markaysaga dhibaatooyinka la kulmaya inay ka mid yihiin abaalmarintii inay ka mid yihiin bay markaa nabigu sala allahu alayh wasalam u tilmaamay marka almuhim rajaagu waa maxmuud oo asbaabtii marka lala yimaado rajada marka ilahay naxariistiisa la rajeeya waa rajaa laakiin amaanidu waa madmuuma waa la dhaleeceeyey saasayna ku kala duwan yihiin ruux aan sababtii la iman baa amaanidana loo isticmaalaa waxaa laga qaadanaya xadiidka fadliga uu tawxiidku leeyahay ee ikhlaasku oo dembiyadii kale iyo gaalnimadii waa la kala saaray hadda bal arlada ciryo dhul inta udhaxaysa muggeed oo dembiye intay leeg tahay aad bay u xadiya fara badan tahay haddaan gaalnimo uun ku jirin yani waxa weeye hadduu ruuxu ka toobad keeno ilahay waa u dhaafaya haddii aanu ka toobad keeninna haddaanu ka toobad keeninna ilaahay waa u dhaafaya liman yashaau marka la ataytuka biquraabiha maqfira waxaa looga jeedaa mashiicada in lagu xidhaayo oo liman yashaau baa laga tilmaamaya wayakfiru maa duna dalika liman yashaa sida aayaddaba ku soo aroortay wayakfiru maa duna dalika liman yashaa taas baa laga tilmaamaya marka aayaddaa qaydaysa xadiiskuna wuxuu noqonayaa mulaq ayuu noqonaya marka yuxmalu lmuطlaqu cala almuqayad wallahu aclam subxaanaka allahuma wabixamdika ashhadu an laa ilaha illa anta astaqfiruka watuub ilayk